bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xaragga ka jira dhismaha laamiga iyo biyomareenada u hirgeliyey maamulka gobolka banaadir ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareegay degmada bardaane madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo marka loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo weerar afka ah uu ku qaaday lafta gareen xasan sheekh maxamuud dowladda soomaaliya oo cambaaraysay doorashada maanta ka dhacday baydhabo warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan xuutiyiinta waaqiijiyey weerar in ay ku qaadeen israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xarigga ka jara dhismaha laamiga iyo biyomareenada u hirgeliyey maamulka gobolka banaadir caliika bin caliika ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xarigga ka jaray waddada isku xirta isgoyska dabka iyo bakaaraha munaasabadda xarag jarkan ayaa waxaa goobjoog ka ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahlan duqa magaalada muqdisho guddoomiyaasha degmooyinka hodan iyo holwadaag qaar kale oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan dhagax dhiga ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahlan duqa magaalada muqdisho isagoo ka sheekeeyey marxaladii ay soo martay dhismaha waddadani oo loo sameeyey hab casri ah markii xilka lai dhiibay anigoo xaafadadii sanca joogo oo maaragtay guddoomaayo hambalyahayn oo faraha cilaansadeen ayaa masaj ii soo dhacay masajkaas video baa u ahay marka wadda aada u burbursan ayay ahayd masajka waxaan waraddadan aadka u burbursan maxay tahay haddii aan masajka fiiriyoba madaxweynihii dalkaa soo diray laba kelimad bas aa ku qoran madaxweynaha markhaati u igaya kaabay shaqada kuu taalla waa tan aa la yidhi bas wixii habeenkaas ka dambeeyey ilaa waddadan hala dhaqaajiyo aan ka idhaahdo tii shaqaalahana hala dhaqaajiyo aan ka idhaahdo horta waa ku qar waaye maanta marka madaxweyne amarkaaga waa fuliyey anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar iyo shacabka caasimadda inaad nagala soo qayb gasho ood xarigga nooga jarto munaasabadan weyn ee waddada debka maaragtay xarigga aad maanta nooga jartay waana kaaga mahad celihaynaa waddadan waa waddo hal kilomitir iyo saddex boqol oo mitir ah waa waddo halbowle u ah caasimadda waa waddo wax weyn ka taraysa isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga dadweynaha caasimadda waa waddo runtii burbur weyn oo ka soo gaaray runtii dhibaatadii waddankan ka dhacday labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran uu dhagax dhigay laakiin fakhaamada ra'iis nasiib wanaag bishii sebtembar sanadkii laba kun labaatan iyo shanta ayaa waddadan dhismo ku bilownay haddana waa ka faraxalana waxaana loo dhisay qaab casri ah waxay leedahay waddadan fakhaamad ra'iis buundo weyn oo halkaas ku taalo oo mushkiladii biyo fariisadka xal u gaartay oo tubooyin waaweyn loo sameeyey oo warta siigaale biyaha ku shubi doonaan waxay leedahay biyo mareen ayaa loo sameeyey isagana warta siigaale ku shubi doonaa si casri ah ayaa loo dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda xarig jarka khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan ayaa weli ku dhiman magaalada waxaan rabaa dadka gobolka banaadir iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan inaan u sheego walaalayaal noloshii qaab nololeedkii iyo meeshii aan ku noolayn soddon iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaan rabnaa inaan ka guurno oo meeshaas meel ka roon haddii alla yidhaahdo aan u guurno isbeddel aan la nimaado isbeddelku waa xanuun badan yahay wixii aad baratay meeshii aad degganaa jirtay waddadii aad muxuu ah kusii kufkufi jirtay wixii oo dhammaa ayaa kula habboon oo kula fiican oo aad jeceshahay inaad iska joogtid annaguna waxaan leenaha meesha ha laga guuro meel sanha loo guuro wadda jajaban aan ka guurno abusiibo aan ka guurno meel argagixisadu ku dhuumato oo maxaanku idhahdaa aamaaro loo helin aan ku dhuumanno suuq sanadkiiba mar ama laba jeer ay xooluhu ku gubtaan ay ku baaba'aan oo debdemisku aanu geli karin meel laga gala aan lahayn aan ka guurno oo hanti soomaaliyeed maalin walba ay ku burburto ay kuba- ku baaba'do meel looga guurmaday meel aan lahayn aan ka guurno yacnii waxaasoo dhan baan rabnaa inaan ka guurno guurrimaadkaasi marka waa xanuun badan yahay dadaa dhibayaa dadaa maxaanku idhahday aan ogeynba muxuu ahay meesha waana dhaqanka iyo dabeecadda isbeddelka uu leeyahay waaye marka dadka soomaaliyeed ee cabanaya ee maxaanku idhahday cataabaya ee aada arkaysaan garaawshiyay leeyihiin leanna xanuunka isbeddelka ayaa ayaa ayaa keenaya waxyaabahaas oo dhan laakiin magaaladan waa wejigii soomaaliya qofku markuu kaa soo hor baxane wejigiisaad ka bilowdaa ee fiirmada ee lugihiisa kama bilowdin wejiga qofku hadduu qurxon yahay qofkaas waa qof qurxoonaa laleeyahay waa gabar qurxoon waa wiil qurxoon waa saas meeshaasaa laga bixinaya haddii qofka wejigiisa si kasoo usubsaaka aanu muxuuha wejiga soo dhaqanin oo aanu issoo habeenin kuma aanu soo shalaysaninna quruxdiisi waxba kama buuqanayaan magaaladan caasimadii soomaaliya waaye magacii iyo maqaamkii iyo wejigii soomaaliya laga daawanayay waaye xamar wixii lagu arkaa dalka intiisa kalena laga fahmaa inay tahay dalkuna waa fiican yahay dhammaan xamar sida dhismuhu uga socdaa meel kastana uga socdaa garoonno cusub wadooyin cusub wax badanoo cusubaad kulli ka socdo muxuu ahay ee gobolada dowlad goboleedyada iyo deg- deegaanada qaarkood in badanoo ka mid ah waxaan rabnaa marka isbedeladaasi xanuunka iyo xanafta ay ka- wadadan markii la dhisayay dadaa jidka dhinaciisa laga kiciyey dadaa muxuu ahay guryahooda qaar wadada ay kusoo jireenaa laga laga dumiyaa laga dhaqaajiyey dadaa meel walba hadday joogaan sida loo dhaqaajinayay suuqyada haddii muxuu ahay wadooyin dabdamiska uu ka galo iyo biri hadday koronta baxday iyo hadday koronta gubatay hadday wax dhacdo haddii laga furi tago ma aha macnaheeda in la waxaynayo waxaan rabaa soomaaliyeed sida duqa magaalada hadda uu sheegayay xooggeenna iyo xoolaheenna aan isku darsanno si dalkeenna u qorxoonaado alno on doodnon doodno wax lagu heshiiye maalinta dambe nin inuu bara may may waxaan ma raba aniga waxaas kalaan rabaa war shalay sotaad muxuu ahay aan ka doodnay oo aan ku heshiinay maanta ragga qaarkiis aan is haysanaa waxa waaye waxaan haynaa waa documented saxiixoodii aa ku yaallo labaatan heshiis ka badan oo ay galeen oo ku saabsan doorasho qof iyo coda guddiga doorashooyinka dhismihiisa maxaan ku raha qaabka doorashada moodheelka doorashada wax walba inta laga hadlay lagu heshiiye ay saxiixeen maanta wuxuu yidhi maya maya maya doorashadii dadbaneedaan rabnaa doorashadii dadbaneed waa laga yimiday waa dhammaatay doorashadii dadbaneed waa laga yimid waa taa meeshii aniga hebel haddaanan ma- xildhibaana tahay aan dhehin hebelna xildhibaan miihid aanan dhehin maxaan madaxweyne ka ahay maxaan hebelow ka ahay war war adiga war adigayda hebelaa xildhibaan hebelna xildhibaan maa inaad tiraahid maaha xildhibaanku daduu wakiil ka yahay dadaa muxuu ahay magacooda uu ku jooga ayagu ha dhahaano hebelaan rabnaa hebelna ma rabno heblaayaan rabnaa heblaayo ma rabno ayagu ha dhahaano adiga u fududay fursad sii dadka ay saas ku dhahaan maya anaa dhahayo doorasho dadban haddaad maqasho waa dad anigu aan leeyahay aan dembiil ku soo rito waaye taas baa ummadda soomaaliyeed maanta qarniga kow iyo labaatanaad waa ka nimiday muddaan ku soo caana maalnay waa ka nimiday waa dhammaatay doorasho qof iyo cod ahaa la aada haddii alla yidhaah ilaahay idinka inta maanta aadi weydana berriyay aaday intii maxaan ku dhahay maanta joogtana maantay aadaysaa qarash badan ayaa ummadda soomaaliyeed ay ku bixisay dalku doorasho qof iyo coda inay ka dhacdo beesada iyo qarashka lagu bixiyey doorasho qof iyo coda inay dhacdahay hadda guddoom- oo ajnabi uu bixiyo kuma jirto hal shilin oo ajnabi oo nagu taageeray doorasho qof iyo coda dalkan inay ka dhacdo haba yaraatee ma jirto xoog iyo xoolo iyo caqli hal khabiir oo ajnabi ah oo ka taliyey kulana ma jiro khabiir wiilala ee soomaaliyeed xoolo soomaaliyeed ayaa horta doorashada ay ku socotaa ay haddana ku soconaya ilaahay idinkiis inta dhiman waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed saas ha u ogaadaano xoolahoodii iyo xooqoodii iyo caqligoodii iyo xurriyadoodii xurriyadoodii ayaga inuu qofka soomaaliga ah go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa iyuu u dhiibanayaa ha- kuma soo dhicin laakiin si ay u dhistaan iyo niyad ay ku dhistaan iyo kalsooni ay ku dhistaana ka maqneed maanta way heleen waana taa waad arkaysaa magaaladii muxuu ay soo dhasho dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa annaga nagu xiran aan aan samayno waxa adduunyo nooga xiran adduunyada waa ka helnay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay degmada bardaale daahir abshar ayaa inoo faahfaahinaya wararka iminkana soo gaaraya waxay sheegayaan in degmada bardale ee gobolka baay ay dhammaanba la wareegtay dowladda federaalk soomaaliya xogo waxaa intaasi ku darahayaa in maamulkii iyo saraakiishii ku sugnaa degmadaasi bardale ay ku dhawaaqeen in ay si buuxda u taageersan yihiin dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay kasoo horjeedaan maamulka koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareene maamulka degmada oo shir jaaricid ku qabtay bartamaha magaalada bardale waxay sheegeen in ay si buuxda u garab taagan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaana ay si weyn u taageersan yihiin dowladda soomaaliya
dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si toosan taageera
dhanka kalena ciidamadii maalmihii ugu dambeeyey lagu ururinayey magaalada buurxa kabe ee gobolka baay ayaa lasoo warinaya in iminka kaabiga ay u saaran yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana saacad kasta la filan karaa dagaal xoogan oo dhex mara ciidamada badbaadada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale ciidanka dowladda soomaaliya oo isku dhinaca iyo sidoo kale ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareene oo maanta lagu doortay magaalada baydhabo iyadoo xiisada iminka udhacaysa dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale maamulka koonfur galbeed uu yahay mid kasii daraya doorasho ka dhacday magaalada baydhabo oo ay sameeyeen maamulka koonfur galbeed ee mar kale loogu doortay cabdicasiis lafta gareen in uu noqdo madaxweynaha maamulkaasi khudbad uu jeediyey uu kula hadlay madaxweyne xasan sheekh madaxweyne lacag aan bixiyo dad soomaaliyeed ayaa lahaa lacagta aad leedahay doorashadan ku bixiya adigu maadan lahayn markii lagu dooranayay hal shiri maadan wadayn ayuu hadalkiisa raaciyey dadka soomaaliyeed oo micnaha leh oo soomaalinimadaba aaminsan dadka madaxweyne xasan sheekh saaxiibbada la'ah dadka madaxweyne xasan sheekh qaraabada la'ah dadka uu wax ka maqlo madaxweyneow nin weyn baa tahay wixii aada soo sheegtay waa soo sheegtay toddobaatan jir iyoaad tahay toddobaatan jirna dee waxa u haray toddobaatan kale ma aha aakharaad leedahay lacagaan bixiyey dad soomaaliyeed ha u layn lacagta soomaalida ka muhiimsan lacagta baxday oo aada leedahay doorashadan kama samraayo lacagaan ku bixiyey lacagta adi maadan lahayn markii lagu dooranayo hal shilin maadan wadan lacagta lacagtii soomaaliyeed ay ahayd iskuday fiican baa samaysay waa dhammaystiri weysay iskudayga asagaha soomaali ha ku kala qaybinin lacag darteedna ha noo dilin haddii lacag darteed aad noo dilayso lacagta intay ahayd noo sheeg soomaali baa naga bixinaysee waa iska bixinaynaa hana dhammayno dalkan waa hal dal waaye hal dal oo federaal ah waaye toban sharci iyo toban shaqo looma samayn karo maadaama uu hal dal yahay haddii la yidhaaho saddex isteedyada qaarna waxay aadayaan doorashadii dadbanayd isteedyada qaarna waxay aadayaan doorasho toosa la yidhaaho ma laba dalaan noqonaynaa maxaan isugu imaanaynaa aniga iyo jubbaland laba isteej oo deris ahaan nahay oo isku dad ah oo isku deegaan ah oo isku dhex jiro oon la kala garanaynin labada annagii istayd midna ma meel kaluu aadayaa midna ma mabada' kaluu qaadanayaa soo hal dal ma lihin soo hal sharci ma lihin soo hal dalsuur ma lihin marka waxa qofka bini aadanka loo sheegaayo wax aqliga bini aadanka galaayo inuu noqdaa la rabaa weligayna waa ka talinaynay oo waxaan lahayn madaxweynew noo miiri dowladda federaalka soomaaliya ayaa cambaaraysay doorashada maanta ka qabsoontay magaalada baydhabo nurshiino ayaa inuu faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay doorashada maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasi oo lagu doortay hoggaan cusub oo maamulka koonfur galbeed ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid sharci darro ah islamarkaana horey loo sii qorsheeyey ayna ka hor imaanayso heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka dalka dowladda soomaaliya ayaa tilmaamtay in habka doorashada loo maray uusan ahayn mid hufan ama xor ah iyadoo xustay in geedi socodka lagu soo afjaray muddo afar iyo labaatan saacadood gudahood ah taasi oo aan waafaqsanayn nidaamka dimuqraadiyadeed sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabadan ay sii xoojinayso dabashooyinka ka jira koonfur galbeed islamarkaana ay dhaawacayso dadaalada dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska dalka ma aqbali karno hannaan kasta oo sharci darro qasab iyo musuq siyaasadeed ku salaysan oo lagu daboolay magac doorasho ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay sida ay uga go'an tahay ilaalinta dastuurka nidaamka federaalka iyo hirgelinta doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ka turjumaya rabitaanka shacabka soomaaliyeed halkaad naga dhegaysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka kooxda ay taageertay iiraan ee xootinta yemen ayaa xaqiijiyey inay weerar ku ekeeyeen israa'iil markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday dagaalka ayay wada qaadeen maraykanka israa'iil oo isku dhinac ah kooxda ayaa sheegtay inay ku rideen israa'iil gantaalada balastiga ayna ku beegsadeen xarumaha militariga israa'iil ay leedahay waxa ay jawaab celin u tahay taasi weerarada lagu beegsanayo iiraan lubnaan ciraaq iyo dhulalka falastiiniinta waxaa intaasi ku dareen in howlgalkooda soconayaan ilaa weerarada laga joojinayo dhammaan goobaha furimaha waxa ay imaanaysaa kadib markii ay sheegeen ciidamada difaaca israa'iil inay qabteen gantaalo laga soo riday dhankaasi yemen akhyaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawen soo gaari waana intaa ciddii warkaysa heegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kulena radio jor waana abdiqaadir maxamed imaana sidaas nabadgelyo